بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غواني asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah kataa'ib ikhbaariya oo faafisay sawirada weerarkii cagmarinta ahaa ee saaka ciidamada mujaahidiinta ay ku qaadeen saldhigyadii maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada ceeldheer maleeshiyaadka dacmu sariic oo xasuuq wadareedya ka geysanaya gobolka aljaziira iyo qaxootiga suudaan ee soo miciinbiday dalka etoobiya oo wajahaya beegsiyo kala duwan kumanaan ka mid ahna lagu go'doomiyey ismaamulka amxaarada etoobiya mu'asasada azallaaqa oo muuqaal ka soo saartay weerar xasmin ah oo mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ay ka fuliyeen dalka burkina faso waxaa loogu yeero qaramada midoobe oo maamulka yuhuudda ku dartay liiska dowladaha xasuuqa ku haya carruurta balse ka meermeeraysa inay toos u dhaleecayso gumaadka yuhuudda ee khaza malaayiin ka mid ah xujayda muslimiinta oo ku sii qulqulaya dhulka barakaysan maxaan ka ognahay qarashka ay muslimiinta sannadkan ku xajinayaan waxaad kaloo caalamulyom ku maqli doontaan maraykanka oo sheegay inuu burburiyey hub ay lahaayeen maleeshiyaadka xuutiyiinta xilli xiisadda badda cas ay sii karar qaadanayso ciidanka yuhuudda ee guuldarrada ka soo gaartay dagaalka khaza oo raadinaya askar mutadawiciin ah oo ka barbar dagaalanta iyo shacabka sahaynada oo diidma'da ka muujiyey tallaabadaasi qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyoom بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها waa maalinimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha dulxaj sannadda kun afar boqol afartan iyo shan hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa kataa'ib ikhbaariyah ayaa saacadihii lasoo dhaafay faafisay sawirada weerarkii cagmarinta ahaa ee saakay ciidamada mujaahidiinta ay kula jarmaadeen saldhigyadii maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen degmada ceeldheer ee bariga wilaayada galgaduud haddaba sawiradaas waxaa soo daawaday oo xog inaga siinaya walaalka maxamed xasan alfaatix kataayib garabka warbaahineed ee xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa maanta duurkii waxay baahisay ee sawiraha hordhaca oo laga soo qaaday weeraradii cagmarinta ahaa ee mujaahidiintu ay saaka aroortii hore la beegsadeen ilaa iyo afar saldhig oo maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ee galguduud soddon iyo shanta sawir ee mujaahidiintu ay faafiyeen haddii aan eegno sawirka ugu horeeya ee alkataayib ay faafisay waa ciidanka mujaahidiinta oo soo qaniimaysanaya gaadiid ay lahaayeen cadowga gaar ahaan gaadiidka caafimaadka ee loo yaqaano hartoobka mujaahidiinta oo ku sugan gudaha saldhigga iyo bannaankiisa sawirka labaad waa ciidanka mujaahidiinta oo gudaha ugu jira mid ka mid a saldhigyadii murtadiinta islamarkaasna ay isaga carareen maleeshiyaadka murtadiinta waxaa ka muuqda gudaha saldhigga diifta dagaalka dhiigga maleeshiyaadka murtadiinta oo meel walba daadsan iyo saldhigga oo haawanaya sawirka kale waxaa kasoo muuqanaya midadka maleeshiyaadka murtadiinta kani waa mid ka mid a baktiga maleeshiyaadka murtadiinta oo uu ku duuban yahay siliska qoraga bkmka loo yaqaano sida muuqatana mujaahidiinta ayaa ka furtay qorigii uu watay sidoo kale sawirada la faafiyey waxaa ku jiray tiro ka mid a baktiyada maleeshiyaadka murtadiinta oo hareertiisa ay daadsan yihiin daroogada sigaarka loo yaqaano oo maleeshiyaadkan ay isticmaalayeen sawirada sidoo kale waxaa lagu arkaya baktiyada maleeshiyaadka murtadiinta oo runtii ah kuwa gogo-ay iyo kuwo la bargaran karo oo wejigooda eh, la fahmayo sidoo kale waxaa lagu arkayaa sawirada gaadiidka eh, saadka qaada oo saado ku raran yahay oo ciidanka mujaahidiinta ay ka qaniimeysanayaan gudaha saldhigga Eh, gaadiidka gaashaaman ee loo yaqaano taawyada oo isticmaalaan maleeshiyaadka mursadiinta gaar ahaan kuwa turkiga uu tababaray ee loo yaqaano gorgor ayaa ayaana lagu arkaya gudaha saldhigga iyadoo mujaahidiintu gaadiidkaas ay dul saaran yihiin oo ay qaniimisanayaan iyo qaar gubtay intaba Eh, sidoo kale mujaahidiintu waxay gacanta kusoo dhigeen een, gaadiidka loo yaqaano cagafcagafta oo maleeshiyaadka murtadiinta ay ku qotaan saldhigyada ay ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada eh, xoog ay ku qabsadeen ee wilaayaadka islaamiga ah Een, sawirkan waa ciidanka mujaahidiinta oo raayada towxiidka dul suraya gaadiid cagafcagaf ah iyo saldhiggii murtadiinta oo gubanaya Een, ilaa iyo afar saldhig ay mujaahidiintu saaka aruurtii hore ay weerarada kula jarmaadeen afarta saldhigna sawiraha hordhaca ayaa laga soo gudbiyey Ee, waxaan arkaynaa gaadiid gaashaaman ee, gaadiidka saadka iyo sahay mujaahidiintu ay qabsanayaan Een, sawiradan ayaa durbadiiba waxaa lagu faafiyey mareegaha internetka iyo baraha bulshada si aad ah ayaana layskula dhex qaadayey Ee, mar kale kataib waxay fadeexadaysay madaxda kooxda ridada iyo qaaqlayaashooda oo saaka aroortii hore markii weerarka u dhacay ee islamarkiiba ku jawaabay in weerarka ay ka hor tageen ayna mujaahidiinta u diideen in gudaha saldhigyada ay tagaan laakiin sawiradan ayaa ahaa kuwo waaqacaas oo idil khilaafsan oo mujaahidiinta oo saldhigyadii la wareegay gaadiidkii gaashaamnaa ee soo qaniimeysanaya saanad huba daldalanaya islamarkaasna een, si buuxda ula wareega saldhigyada ayay sawiradani muujinayaan dad fara badan oo een, jawaab celina ka bixiyey markii ay baraha bulshada ka daawadeen sawiradan ayaa runtii ku maadisanayey beenta mar walba ay afuufaan ee madaxda kooxda ridada iyagoo odhanayay beentu meel dheer ma gaarto Ee, markaas kusoo wada duubno sawiradan ee, kataib sida hordhac ahaan ah ay u faafisay ee, waxay iswaafaqayaan ee, bayaankii ka soo baxay maanta barqadii taliska ciidanka mujaahidiinta ee uu ku sheegay in askar fara badan ay laayeen gaadiid ay ku qabsadeen maleeshiyaadka murtadiintana goobta ay ka ceeriyeen intaba iyadoo ay tus oo taabsi ah kataib soo bandhigtay بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها waa hagaag waddanka suudaan ee dhaca bariga qaaradda afrika wuxuu martigelinayaa mid ka mid ah colaadaha ugu foosha xun ee ka dhacaya dunida halkaasoo ay ku hardamayaan ciidanka dowladda suudaan iyo maleeshiyaadka dacmu sariic ayaa laga soo warinayaa dhacdooyin muruga leh maleeshiyaadka r s f ama loo yaqaano janjawiijka waa maleeshiya hostaga dowladda ridada imaaraadka carabta dowladdan oo ku caanbaxday dhibaateynta muslimiinta ayaa markan suudaan ka wada gaboodfallaan horay loo arag toddobaadkii lasoo dhaafay waxay dacmu sariic weerar xooggan ay ku qaadeen deegaanka wadnuuraa ee dhaca gobolka aljaziira iyagoo ka geystay xasuuq aan kala soc lahayn waxayna si isku mid ah ay u beegsanayeen ragga dumarka iyo carruurta gobolka aljaziira waxaa inta badan gacanta ku haya kooxdani هذه القرية آه، تقع في ولاية الجزيرة وسط السودان تحديدا في الجزء الغربي في من ولاية الجزيرة آه، طبعا ولاية الجزيرة آه، ت- ت- تسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ آه، عدة أشهر آه، تسيطر على أجزاء منها الهجوم tuuladan waxay dhacdaa gobolka aljaziira ee bartamaha suudaan si gaar ahaaneyd dhanka galbeedka waxaa gobolkan qaybo ka mid ah gacanta ku haya maleeshiyaadka dacmu sariic in muddo ahba weerarkan ay dacmu sariic ka geysteen deegaanka waad nuuraa sida ay sheegeen ururada bulshada waxaa ku dhintay ilaa boqol ruux halka ay jiraan tiro dhaawacyo ah oo intaasi ka badan waxay adeegsadeen hubka culus iyo kuwa lidka diyaaradaha dhammaan dadka la dilay waxaa lagu aasay qubuuro jamaaci ah oo ku yaalla garoon lagu ciyaaro kubadda cagta waa dhimashadii ugu badneed ee ay geystaan howlgallada xoogagga dacmu sariic ee gacanta ku haya qaybo ka mid ah gobolka aljaziira آه، العدد الأكبر من نوعه في عمليات ال- العمليات ال- آه، قوات الدعم السريع التي آه، تسيطر على أجزاء كبيرة من ولاية الجزيرة wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in dhimashadu ay gaartay boqol iyo siddeetan ruux dadkii ka soo badbaaday xasuuqan oo warbaahinta la hadlay ayaana ka sheekeeyey daqiiqadihii iyo saacadihii ay goobjoogga u ahaayeen cabsida iyo rucbiga thariya waa mid ka mid a dumarka ku noolaa deegaanka wadnuraa waxay sheegaysaa in saacado ka hor inta aysan dhacdadaani dhicin deegaanka ay la wareegeen ciidanka suudaan balse waxa ay tilmaamaysaa in deganaanshiyahaasi uusan sii waarin oo lix sac kadib ay tuulada soo weerareen kooxda r s f inta aysan soo gelin deegaanka waxay ku garaaceen hubka culus muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka ayaana muujinayay iyagoo isticmaalaya taangiyo iyo sidoo kale gaadiidka kale ee dagaalka ee laga rido hubka kuwiisa culus maleeshiyaadka r s f ee tuulada gudaha u galay waxay si isku mid ahay u beegsanayeen carruurta iyo dumarka iyagoo sidoo kale weeraray cisbitaallada deegaanka mid ka mid ah goobaha caafimaadka ay gudaha u galeen ayay togteen dhakhaatiirtii ku sugnayd iyagoo sidoo kale dhammaystiray dadkii xanuunsanaa ee jiifay gudaha cisbitaalka jenaraal cabdulfitaax al burhaan hogaamiyaha suudaan oo gaaray gobolka aljaziira islamarkaana cisbitaallada ku booqday dadka dhaawacyada qaba ayaa wuxuu wacad ku maray inuu u argudi doono maleeshiyaadka dacmu sariicna aysan uga hari doonin xasuuqaasi kooxda r s f ee xasuuq wadareedyada u geysanaysa qaybo ka mid ah shacabka suudaan ayaa inta badan goobaha ay ku sugan yihiin waxaa ka dhacaya xasuuqyo kuwan la mid ah maleeshiyaadkan ayaana taageero dhinac weliba ah waxa ay ka helayaan dowladda imaaraadka carabta oo murtasaqe iyo hub uga soo daadguraynaysa dalalka afrikada dhexe jaad iyo liibiya waxaa ka garab dagaalamaya kumanaan calooshood u shaqaystayaal ah oo imaaraadka hoostaga mid ka mid a muuqaalo ay faafiyeen ciidanka suudaan ayaana waxaa ka soo muuqanaya marooyin ay wateen maleeshiyaadkan uu ku xardhan yahay calanka imaaraadka carabta iyo sidoo kale sawirrada mujrimiinta ugu sarraysa imaaraadka
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysada oo ay aalaaba halkan ka soo jeediyaan walaalaha maahir maxamed iyo eliyaas cabdulaahi
suy baad mahadsan tahay dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinla ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida aan soo dhoweeya walaalka maahir maxamed si uu inoogu soo qabto wargeyska ugu horeeya ee xiga dhankiisa hay maahir waad mahadsan tahay walaalka ilyaas wargeyska inoogu horeeya xubinteenna waa the guardian ee kasoo baxa dalka ingiriiska wuxuu wargeyskan daabacay warbixin ku aadan in waxa loogu yeero ururka qaramada midoobay uu maamulka yuhuudda ku biiriyey liiska dowladaha iyo kooxaha xasuuqa ku haya caruurta ururgaaleedkan ayaa sheegay in uu si rasmi ah maamulkaasi guumaystaha uu ugu daray dowladaha iyo kooxaha hubaysan ee ku kacaya xasuuqa ka dhanka ah caruurta adduunka waxaana go-aankaasi uu yimid kadib markii maamulkaasi uu xasuuqe wuxuushnimo ah oo soconaya muddo siddeed bilood ah uu ka geystay marinka khaza halkaas oo ay ku dhinteen ilaa saddex iyo toban kun oo caruur falastiiniyiin ah warkan ka soo baxay ururka qaramada midoobey ayaa ku soo beegmay xilli ciidamada maamulka yuhuudda ay duqeymo wuxuushnimo ah ka geysteen dugsi ku yaal bartamaha magaalada khaza halkaasoo ciidamada gumaysuhu ay ku dileen in ka badan afartan qof oo falastiiniyiin ah oo qaarkood ay caruur yihiin ilyaasow gaalada midowday waxay ka meermeeraysaa inay si toosa u dhaleecayso gumaadka yuhuudda ee ka socda marinka khaza kuwaas oo badi lagu beegsanayo dadka nugul sida haweenka caruurta iyo waayeelka sidaas oo ay tahay ra-iisul wasaaraha maamulka isugu yeeray israa'il benyamin netanyahu ayaa soo saaray bayaan rasmi ah kaasi oo uu ku sheegay in ururka qaramada midoobay uu ku biiray dowladaha liiska madow ugu jira sahyuuniyiinta kadib markii buu yidhi uu ururkaasi ku biiray kuwa taageera kooxaha wax iska caabinta ee reer filistiin waad mahadsan tahay maahir qodobka inoo xiga ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa saxiifadda the east africa ayaa daabacday maqaal ay uga hadlayso xaaladda nololeed ee qaraarka ah ee ay wajahayaan dadkii ka soo barakacay dagaalada suudaan ka socda ee hadda ku sugan gudaha dalka etoobiya sida majalladdu ay sheegtay dadkan oo tiradoodu ay gaaraysay kumanaan ayaa soo doorbiday nolosha dalka etoobiya si ay halkan uga helaan nolol dhaantamidda waddankooda balse waxa ay dalkan kala kulmeen ayaa ka daran baa la yidhi wixii ay uga soo carareen dhulkoodii hooyo ku dhowaad ilaa siddeed kun oo ruux oo suudaaniyiin ah ayaa dib uga barakacay xeryaha qaxootiga ee kumeera iyo awlaala ee dalka etoobiya kadib markii ay halkaas kala kulmeen tacadiyo kala duwan oo bareer ah kuwaasoo badanaa ay u geysanayeen kooxo aanan weli la shaacin heybtooda rasmiga ah waxaan waddankeenna uga soo tagnay si aan u badbaadsanno nolosheenna annagoo soo doorbidnay dalka etoobiya balse wixii aan kala kulannay gudaha waddanka etoobiya ee beegsiye iyo dilal bareer ah ayaaba ka darnaaday wixii aan kaga soo cararnay waddankeennii waxaa sidaas yidhi mid ka mid ah dhallinyarada qaxootiga ah ee ka soo jeeda dalka suudaan misena hadda ku sugan gudaha waddanka etoobiya eenmaahirow sawiro lagu baahiyo baraha bulshada ayaa laga dheehan karay xaaladda dadkan iyadoona indhuhu ay qabanayeen carruur yaryar iyo haween ka sii qaxaya xeryihii ay ka degganaayeen gudaha gobolka amxara ee waqooyiga waddanka etoobiya dhanka kale hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha qaxootiga oo warbixin siinaysay wakaaladda wararka ee royters ayaa qirtay in xaaladda qaxootiga ku sugan gudaha dalka etoobiya ee ka soo jeeda waddanka suudaan lana waday arrimo lagu xallin karaa arrinkaas ayna ku badbaadi karta nolosha dadkan waa sida ay hadalka u dhigeene marka la isku soo wada xooriye maahirow etoobiya sida aan la soconno si la mid ah suudaan iyadoona waxa ay martigelinaysaa colaado soo jiitamaya muddo fog middan ay wajahayaan shacabka reer suudaan ee ku sugan gudaha etoobiyana waxaa lagu tilmaami karaa caqabad hor leh oo ay la kulmayaan dadkan iyadoona hadda ukuurgelis u baahan halka nabadaysan ee ay geedigoodan horka leh ku furi lahaayeen waad mahadsan tahay walaalka ilyas wargeyska inoo xiga waa ra'yulyowm oo ka mid ah wargeysyada carbeed kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan in ciidamada yuhuudda oo guuldaradii kasoo gaartay dagaalka khaze kadib hadda bilaabay raadinta askar mutadawiciin ah oo ka barbar dagaalanta warbaahinta maamulka gumaystaha oo uu soo xiganayo wargeyskan waxay sheegtay in tirada ciidanka kaydka ee maamulkaasi ay hoos u dhacday dhanka kalena uu jiro cadaadis ay ciidamadu kala kulmayaan qoysaskooda sahayuuniyiinta ah si ay uga haraan dagaalka ka soconaya marinka khaza marka taasi waxay eliyaasow maamulka gumaystuhu ku dhalisay si cadaadiska hoos loogu dhigo in uu bilaabo olole uu u marayo dhanka aaladda whatsapp-ka si loo helo askar cusub oo mutadawiciin ah oo ku biira ama ka barbar dagaalama ciidamada maamulka gumaystaha si gaar ahna loogu biiriyo ciidanka kaydka ee hadda lagu kari leeyahay dagaalka ka dhanka kooxaha waxiska caabinta ciidanka maamulka gumaystuhu waxay diideen inay faahfaahin intaas ka baxsan ka bixiyaan hoosudhaca ku yimid ciidamada kaydka laakiin waxay ku sifeeyeen inay arrintaasi keentay daal ku yimid ciidamada kaydka taasi oo keentay inay bilaabaan qorista ciidamo cusub oo mutadawiciin ah balse ay eheladoodu ka biyadiidan yihiin maamulka uu hogaamiyo netanyahu ayaa la sheegay in dhiigbaxa daran ee ciidanka ku yimid iyo macnawiyaadka ciidanka oo aada u hooseeya uu ku riixay in taliska ciidankiisa uu u ogolaado inay kordhiyaan tirada ciidanka kaydka kuwaasi oo uu ku amray inay gaarsiiyaan saddex boqol iyo konton kun oo askar ah go-aankani ayuu benyamin netanyahu qorsheeyey in uu sii socdo ilaa dhammaadka bisha agoost ee sanadkan waad mahadsantahay maahir qodobka ugu dambeeya ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa saxiifadda ameerikaanka ah ee brones ayaa daabacday maqaal ay uga hadlayso dowladda maraykanka oo sheegtay in mar kale ay burburisay hub iyo diyaarado dagaal oo ay leeyihiin maleeshiyaadka xuutiyiinta yemen sida uu sheegay taliska dhexe ee maraykanka waxay burburiyeen ilaa afar diyaaradood oo ah nuuca aan duuliyaha lahayn oo ay leeyihiin maleeshiyaadkan ay taageertay iiraan ee xuutiyiinta waxayna xilligaas diyaaradahan ku sugnaayeen baa la yidhi qaybo ka mid ah deegaanada ay joogaan maleeshiyaadkan dhanka kale maraykanka ayaa sheegay inay burburiyeen ilaa laba gantaal oo nuuca lidka maraakiibta ah kuwaasoo ay xuutiyiinta qorsheenayeen inay dhowaan ku weeraraan qaar ka mid ah maraakiibta reer galbeedka iyo maraykanka ee maraya biyaha badda cas ugu dambayntii taliska ayaa sheegay in afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay badda cas ku rideen ilaa afar gantaal oo nuuca baaliistiga ah walow bay dhaheen aysan jirin wax xog ah oo ka soo kordhay khasaaraha ay geysan kareen gantaaladaasi aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen ilyaas cabdulaahi xubintii wargeysyadana maanta waa inaga inta
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka calamulyoom ayaan isla maraynaa mu'asasada azalaaqa garabka warbaahineed ee jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo ka mid ah faracyada mujaahidiinta alqaacida ee dhulka maqribul islaam ayaa soo saartay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigay howlgal xasmin ah oo ay ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda dabadhilifka burkina faso ay ku leeyihiin gudaha dalkaasi muuqaalka ayaa ugu horeen wuxuu soo bandhigayaa ciidamada mujaahidiinta oo jihooyin kala duwan uga taqadumaya saldhigga cadowga ee gobolka kaaya inta uu socdo waxaa muuqaalka lagu soo bandhigayaa sida ciidamada mujaahidiinta ay ula wareegeen saldhigga cadowga iyo qaniimooyinkii ay halkaasi ka heleen
يا أقصى لن ننسى
ميعاد العزة ميعاد العزة ميعاد العزة في مسرى
يا أقصى نصرا يا أقصى نصرا يا أقصى لن ننسى
ميعاد العزة ميعاد العزة ميعاد العزة في مسرى
سندوق عروشا سندور عروشا سندوق عروشا للطغيان muuqaalkan ay baahisay mu'asasada azallaaqa ayaa ku soo beegmaya xilli jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ay kordhisay howlgallada jihaadiga ah ay ka fulinayso galbeedka qaaradda afrika islamarkaana mandiqadda ay martigelinayso isbeddello waaweyn halkaas ay ku loolamayaan ruushka iyo reer galbeedka كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka caalamulyom ayaan isla soo gaarnay malaayiin ka mid ah xujiyada muslimiinta ayaa kusii qulqulaya dhulalka barakaysan haddaba maxaan ka ognahay qarashka ay muslimiintu sannadkan ku xajinayaan waase dalkee dadka ay dalkiisa ku xajinayaan qarashka ugu yar warbixin arrinkaa ku aadan waxaa inoo hayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir malaayiin duyuufar raxmaan ah oo ka kala imaanaya daafaha caalamka ayaa bilaabay inay soo gaaraan waddanka sacuudiga si ay sanadkan kun afar boqol afartan iyo shan hijri u gutaan waajibaadka xajka xilli muddooyinkii lasoo dhaafay mashaacirta kacbada ay martigelinayeen howlo loogu diyaargaroobayo soo dhoweynta xujayda guddiyada howlahaas ee sacuudiga ayaa sheegay in horaantii bishan miilaadiga ay soo afjareen diyaarinta teendhooyinka islamarkaana lagu qalabeeyey dhammaan waxyaabihii muhiimka u ahaa martida sanadkan gudanaysa acmaasha xajka xilli ah howlo ballaaran oo dhinacyada khadamaadka xujayada ay si weyn uga socdaan halkaasi dhanka kale waxaa sanadkan sare u kacay qiimaha safarada wadamada carabta ee dhanka xajka dhinaca kalena waxaa jira hoos u dhac dhanka lacagaha maxalliga marka loo fiiriyo doolarka ee wadamada aan ka hadlayno waxaa intaas sii dheer kala duwanaanshiyaha dhanka qarashka ee fiisooyinka ay bixinayaan shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa xukuumiga marka laga hadlayo sanadkan qiimaha iyo qarashaadka ku baxaya xajka ayaa ku kala duwan hadba wadamada ay dadku kasoo xajinayaan wadanka muritaaniya waxaa wasiir ka tirsan dowladda dalkaas uu sheegay in sanadkan uu qarashka lagu xajiyo kordhay sababo ku aadan sare kuac ku yimid sicirka tikidyada diyaaradaha wuxuuna intaa ku daray in sidoo kale lacagaha maxalliga ee dalkaasi ay wajahayaan hoosu dhac sababo ku aadan korarka lacagaha ajnabiga sidoo warka u dhigay si guud waxaa qofka kasoo xajinaya waddanka muritaaniya ku baxaya qarash dhan laba boqol sideetan awqiyo oo u dhigantaa toddoba kun oo dollar waase marka uu qofku fiisaha ka helayo dhanka xukuumadda islamarkaana bixinayo lacag intaas ka badan oo gaaraysa sagaal kun oo dollar marka uu marayo wakaaladaha madaxa bannaan iyadoona lacagahaasi ay isugu jiraan dhammaan adeegyada muhiimka u ah safarkiisa xajka dalka muritaaniya ayaa sanadkan waxaa ka xajinaya tiro dad gaaraya saddex kun shan boqol oo qof dhanka waddanka jazaa'ir waxaa qarashka xajka sanadkan ee shakhsigeeba uu gaaray siddeed boqol afartan kun oo diinaar oo dhanka kale u dhiganta lacag ku dhow lix kun laba boqol konton dollar waxaana tirada dadka aljiiriyaanka ama jasaa'iriyiinta ee sanadkan ay gaartay afar kun boqol iyo soddon ruux oo sanadkan soo xajinaya kuwaas oo isugu jira rag iyo dumar masar waxaa qiimaha ugu badan ee ku baxaya qofka sanadkan kasoo xajinaya dalkaasi uu gaaray sagaal kun iyo shan boqol oo dollar qarashka xajka ayaa sanadkan wuxuu ku cuslaaday dad badan oo aada u daneynayay in ay soo gutaan tiirka shanaad ee islaamka gaar ahaan waddamada ay ka jiraan korarka sicir bararka iyo qiimaha sarifka oo sarakac ku yimid waxaa sidoo kale hoos u dhacay lacagaha caadiga ah ee aan doolarka ahayn wuxuuna saameyn ku yeeshay arrinkaasi awoodda xujiyada u yeelan karaan in ay baahiyaadkooda xaliyaan inta ay gudanayaan shacaa'irta marka laga hadlayo suuriya waxaa qarashka xajka ee qofka inuu bixiyo ay lama huraanka tahay ee u dhexaysa shan kun iyo toddoba boqol ilaa saddex iyo toban kun iyo afar boqol oo dollar maqrib waxaa qofka marookaanka ee daneynaya xajka ku baxaya qiimo lacageed oo u dhexeeya lix kun iyo toddoba boqol ilaa laba iyo toban kun filistiin wuxuu qarashka xajka mawsimkan halka shaqsiba u dhexeeya afar kun iyo sagaal boqol ilaa siddeed kun iyo afar boqol iyo konton dollar qatar waxaa halkii qof ee xujiyada ka mid ah qarash ahaan si guud uu u bixinaya lacag u dhexaysa toddoba kun iyo lix boqol ilaa afar iyo toban kun iyo shan boqol oo dollar sacuudiga qiimo dhan kun iyo shan boqol ilaa kun iyo toddoba boqol ayaa ku baxaysa halkii qof si uu usoo guto acmaasha xajka ugana mid noqdo malaayiinka qof ee xajinaya waddanka kuweyt waxaa qarashka xajka ee sanadkan ee u dhexaysa sagaal kun ilaa saddex iyo toban kun oo dollar imaaraadka waxaa xujiyada sanadkan ka socda dalkaasi si guud qarashka halkii shaqsiba uga baxaya safarka u dhexeeya lix kun iyo siddeed boqol ilaa shan iyo toban kun oo dollar cumaan waxaa ruuxii kasoo xajinaya dalkaasi lacagta ugu yar ee qarash ahaan uga baxaysa lagu qiyaasay afar kun afar boqol toddoba-iyo toban dollar halka lacagta ugu badanna ay tahay shan kun iyo sagaal boqol oo dollar waddanka urdun waxaa shakhsiga xaajiga ah ee safarkiisa mawsimka xajka la tilmaamay in qarashka ku baxaya uu u dhexeeyo afar kun iyo saddex boqol oo dollar iyo afar kun iyo shan boqol sidoo kale waxaa xujiyada kasoo safraysa waddanka ciraaq qarashka uga baxaya si fowd safarkooda xajka lagu qiimeeyey tiro u dhexaysa saddex kun iyo shan boqol ilaa shan kun oo dollar ugu dambeyn waddanka suuriya toddoba iyo toban kun iyo shan boqol oo ruux ayaa sanadkan helay fiisaha safarka ee xajka kuwaas oo qayb ka ahaa konton kun oo sanadkan soo codsada islamarkaana loo diiwaan geliya xajka inta badan dadka suuriyaanka waxaa ku adkaanaysa in ay sanadkan soo gutaan fariidada xajka sababa ku aadan kororka qiimaha safarka ee xajka oo aan u dhigmin rawaatibta iyo dakhliga bilaha ah ee soo gala shakhsiga waddankaasi kasoo xajinaya dhanka almaqrib tirada dadka xujiyada ee sanadkan ka imaanaya dalkaasi ayaa gaartay soddon iyo afar kun oo ruux waxaa dadka xujiyada maqaaribadaha raacaya ugu yaraan toddoba boqol iyo soddon iyo sideed qof oo isugu jira culimo iyo dhakhaatiir iyo sidoo kale howlwadeeno kale oo ka socda dalkaasi dhanka filistiin waxaa dalkan jariixa ah sanadkan ka imaanaya shan kun iyo afar boqol oo xujiy ah kuwaas oo kasoo safraya daanta galbeed mana jiro shakhsi kasoo xajiyay magaalada khasda sababa ku aadan daruufaha iyo xaaladda ay ku nool yihiin iyo cudwaanka yahuudda ee soconaya muddada sagaalka bilood ee xiriirka ah waddanka qatar tirada xujiyada ee dalkaasi waxay sanadkan gaaraysaa afar kun iyo afar boqol oo ruux sida ay sheegtay dowladda sacuudiga waxaa tirada dadka sacuudiyaanka ay ka xajinaya gudaha dalkaasi ay gaaraysaa boqol siddeetan afar kun oo ruux waddanka kuweyt waxaa isna sanadkan dadka kasoo xajinaya dalkaasi ay guud ahaan xujiyada ka yihiin siddeed kun oo ruux imaaraadka carabta waxaa xujiyada dalkaasi ka imaanaysa ay tirada sanadkan gaartay lix kun iyo laba boqol oo ruux waddanka cumaan afar iyo toban kun ayay gaarayaan tirada xujiyada ah ee ka imaanaysa dalkaasi kuwaas oo qayb ka ah xujiyada sanadkan xisada waddanka urdun ee xujiyada ayaa ah tiro gaaraysa siddeed kun oo isugu jira rag iyo dumar kuwaas oo qayb ka ahaa saddex iyo labaatan kun oo xajka loo diiwaan geliyay sanadkan dhanka waddanka ciraaq waxaa sanadkan kasoo xajinaya dad gaaraya soddon iyo toddoba kun oo ay ku jiraan kun iyo shan boqol oo ruux kuwaas oo ay qayb ka yihiin dhakhaatiir iyo howlwadano kale si kastaba ha ahaatee waxaa lasoo haleelay mawsimka xajka iyadoona sanadkan kun afar boqol afartan iyo shan hijiri diyaargarow ballaaran laga dareemayo beydka alle xili boqolaal kun oo ruux ay bilaabeen in ay isaga kala yimaadaan daafaha caalamka si uu allah u waafajiyo gudashada rukniga xajka oo ah kan shanaad ee ugu weyn tiirarka islaamka
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh والرياحين قد فحت فاحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها